soomaaliya maanta waxaa magaalada muqdisho shir jaraa'id ku qabtay xubno xildhibaano ah oo u badan kuwa ku jira golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ugu baaqay guddoomiyaha aqalka hoose baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya maxamed cismaan jawaari inuu iscasilo arrintan waxay imaaneysaa iyadoo qaar ka mida xildhibaanada iyo guddoomiye jawaari ay ku eedeeyeen xukuumadda inay iyagu ka dambeyso muushinka muranka siyaasadeed dhaliyey wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray kulan ay maanta isugu yimaadeen xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho xildhibaanada baarlamanka ee ku jira xukuumadda iyo qaar kale oo ka tirsan mudanayaasha aan ku jirin golaha wasiirada ayay kaga dalbadeen guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari inuu xilka iska casilo ka hor inta aan lagu kala bixin mooshinka isaga ka dhanka ah xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo ah wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inaanay jirin xildhibaan ka bixi kara mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamanka iyadoo taa beddelkeedana sheegtay in xildhibaanada saxiixay mooshinka ay ka bixi karaan oo qura marka la horgeeyo baarlamanka ee arrintaasi ay noqoto in cod loo qaado mooshinka waa la dhigay brosijarkuu galay guddoomiyihii sharciyaddaas meel mariyaa jooga waxaan jeclahay in lagu kalsoonaado xeer hoosaadkan uu guddoomiyaha mooshinka ka yaallo ugu horrayn isagu saxiixay waa nasiib daro waxay wax u dhimaysaa aqoontiisa waxay wax u dhimaysaa diintiisa waxay wax u dhimaysaa karaamadiisa in uu yidhaahdo halkanaa looga baxay waayo cidi kama noqon karto marka la aqbalo kadib ilaa laga geeyo baarlamaanka gudihiisa golaha shacabka dhex ka daba imaashanaya waxay tahay codkaagaad leedahay doodaada ku sheeg sanduuqaagana ku muuji boqol iyo siddeetan iyo afar mooshinka hadduu gaari waayo maxamed sheekh cusmaan jawaari waa guddoomiyihii golaha shacabka hadduu gaaro saddex meelood labana shan iyo toban beri gudahood golaha shacabka wuxuu soo dooranayaa guddoomiye kale waa wax cad sidoo kale xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ee mooshinka ka keenay guddoomiye jawaari ayaa tilmaamay in guddoomiyaha baarlamanku uu ragaadiyey howlihii baarlamanka waxaana uu codsaday in iyadoo aan la isjiidjiidin uu guddoomiyuhu xilka isaga dego qarandumis manihi la dagaalan hay-adaha ma qabno inaan la dagaalanno hay-adaha dastuuriga ee qaranka laakiin waxaana saaran waajib ah inaan toosinno wixii qalloocan hadday ka jiraan dhinaca baarlamaanka iyo haddii ay ka jiraan dhinaca fulinta dhaqaaqa ay sameeyeen xildhibaanada sharafta leh waxay ku badbaadinayaan baarlamaan la ragaadiyey waxay ku badbaadinayaan baarlamaan hooshiisa lagu wado cagajiid guddoomiye jawaari nin sharaftiisa dhowranayaan kugu aqaynay intaad jiidjiid qarankan gelin lahayd ama ku roon tahayba inaad istiqaalad iska dhiibtid sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ka mid ah xildhibaanada ka soo horjeeda guddoomiyaha baarlamanka ayaa kulanka ka sheegay in laga bilaabo xilligii mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamanka uu sharcigu qabo in howsha guddoonka uu sii wadi doono guddoomiye ku-xigeenka koowaad sacadii la keenay mooshinka wixii ka dambeeyey hogaaminta baarlamaanka waxaa xaq u leh guddoomiye ku-xigeenka koowaad asigaa hogaamintaas iska leh waxaana siiyey heer hoosaadka baarlamaanka iyo shuruucda noo yaalo ayaa siiyey taas haddii lagu qanci waayo waxay noqonaysaa arrin lagu qaldamay sharciga runtii guddoomiye jawaari waxyaalaha lagu soo eeday waxaa ka mid ahaa inuusan ku dhaqmayn heer hoosaadka iyo dastuurka taasna waxaa daliil u ah qodobkaas uu og yahay oo asiga saxiixay markuu inkiray oo qodobkaas la soo fadhiistay wixii hildhibaanadu ku soo eedeeyeen asiga caddeeyey taasaa daliil u ah waxaan kale rabaa inaan caddeeyo ilaa xalay waxaa lagu celilinayay baarlamaankaa la qabsaday baarlamaankaa lala wareegay waan la yaabnay taas waa qalad kale oo qarannimada laga galahayo ummadda soomaaliyeed lagu marin habaabinayo waa arrin la yaab leh baarlamaanka waxaa noo ilaaliya ciidamada amasom qayb ka mid a aan badnayn iyo ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ilaalinaya ayagiyaa jooga ugu dambayntii xildhibaan cabdi cali oo daba jooga shirki jaraa'id ee uu xalay qabtay guddoomiyaha baarlamanka ayaa difaacay in ciidamo amniga suga lagu wareejiyo dhismaha baarlamanka soomaaliya waxaana uu sheegay in guddoomiyaha baarlamanka uu diiday in xeer hoosaadka baarlamanku ku dhaqmo dib u habayn lagu sameeyo waxa uu ku tuntay maxaa la yidhaahdaa xeeroosaadkii baarlamaankan xildhibaan oo cusubaa jooga xeeroosaadka in waxay ahayd dubuhabayn lagu sameeyo sanadkii labaadaan joognaa isagoo ka fadhiya wax walba oo baarlamaankan hore u wadi lahaa isagaa hor istaaga waxyaabaha looga horke oo markii damcin lala hadlana shuruucdiina asagaa ku tuntay baarlamaankaanna maalin ku rabu furaya maalin ku rabuna xidhayo hadda waxaa arkaysaan jahawareerkii wuxuu marinayaa qodobka tobnaad ee xeeroosaadku xalay cuskaday asagoo meediyaha la hadlaayo oo weeraraya amniga iyo baarlamaanka qodobka tobnaad ee xeeroosaadka akhrista meel walbuu ku jira wuxuu ka hadlaya shaqada habdhowraha habdhowruhu waa qayb yaroo ka mida baarlamaanka oo maamulkanaga gudaha golaha markaan fadhino shaqooyinka noo qabta habdhowrayaashuna amnina shaqo kuma lahan amni hadday shaqo ku leeyihin amniga waxaa laga hadlaya maalin kal fadhiga aan joogno nabad sugidii iyo booliskiina ilaalinaya howlahoodii ma kala haayaan irdihii si fiican ma u joogaan waxaasay ka hadlayaan ayagana waxaa amar siiya hadba guddoomiyaha sharciga jooga haddii xataa ay tahayna asaga shaqo kuma lahan cidda kormeeraysa oo ciddaa amar siin lahayd waxaa waye guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo ah hadda sii hayaha guddoomiyaha inta codsigan uu dhinac uga dhacay kalfadhiga saddexaad ee baarlamanka soomaaliya ayaa ku bilowday muran iyo jahwareer salka ku haya mooshinno iska soo horjeeda oo ay ku kala qaybsameen mudanayaasha baarlamanka kuwaasoo qaarkood ay danaynayaan in xilka laga tuuro guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari halka qaar kalena ay ka soo horjeedaan arrintaasi kuna tilmaameen inay tahay mid sharci darro ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhinaca kalena murankan siyaasadeed ayaa sii xoogeystay afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay iyadoo beesha caalamka iyo hay-adaha bulshada rayidkuna ay ku baaqayaan in xiisadda la dejiyo si loo badbaadiyo guulaha ilaa iyo hadda laga gaaray dowladnimada iyo ammaanka soomaaliya machadka heritage ee fadhigiisu uu yahay magaalada muqdisho ayaa soo saaray baaq ku wajahan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo ay ugu yeerayaan inuu si dhaqsaa u soo farageliyo xaaladda murugsan ee ka dhex jirta hay-adaha dastuuriga mursal maxamuud saney agaasime ku-xigeenka macadka ayaa u waramay cabdulqaadir maxamed cabdulle xaalad aada u cakiran ayuu waddanka galay waxaanan isleenahay xaaladdaas haddii aan loo helin xal deg deg ah inay inay qaadato jid ka sii foolxun jidka hadda ay ku taagan tahay oo ah wixii aan ka digaynay dhowrkii bilood lasoo dhaafay oo ah siyaasaddan isqaqabsiga ah in la dejiyo oo siyaasad qabow oo isfaham ku dhisan oo ayadoo wixii qaldana la saxayo laakiin si sharci ah oo dastuurka dhexdiisa lagu saxayo oo sharciga uu sarreeyo marka waxaa noo muuqata in ay qaadatay jid ka duwan jidkii hore laakiin hore usoo dhacday oo ahaa laba kun iyo tobankii markii golihii wasiirada ay aadan madoobay inay baarlamaanka uu ka wareegay ka shaqeeyeen golihii wasiirada waagaas joogay waxay ku dhammaatana waa ogeen baarlamaankii oo aada u daciifay iyo waxayba galaafatayba ra-isul wasaarihii waagaas joogay oo ka shaqeeyey arrintaas qayb ka ahaa marka waxaan isleenahay waxay u baahan tahay arrintan in lagu baxo qofka ku bixi karo ugu mudanna waxaa waaye madaxweynaha dalka oo ah ninka sharci ilaaliyaha dalka inuu ahaado oo uu dhowro laga rabo inuu ku baxo arrintan oo uu madaxweynaha waxaa aada loogu eedeeyaa in mar mashaakilaadka markay dhacaan uu aad oga daaho marka tantii laga daahaya ma aha inuu ku soo degdego madaxweynaha oo uu wax kasta uu hayo uu dhulka dhigo arrintan xal degdeg ah in laga gaaro oo lasoo afjaro uu ka shaqeeyo ayaan isleenahay taas inay tahay arrinta oo maanta ay ay u baahan tahay arrinkan in in in in in in ay aragto ay ay shacabka soomaaliyana ay maqlaan marka ay murugto siyaasadda soomaaliya waxaa soo farageliya beesha caalamka gaar ahaan wakiilada marka ay ka jooga qaramada midoobay xaala warqad baa soo baxday guddoomiye jawaarle wuxuu yidhi waxaan dalbanaynaa meel beesha caalamku joogto makuu muuqataa in arrintuu faraha soomaaliya ka baxday aniga ma aaminsan in weli faraha ka baxday laakiin siday hadda ku socoto waa ka baxaysaa faraha maxaa dhacay guddoomiye jawaari waa nin da ah waa nin dowlad yaqaan ah waa nin ra-iisul wasaare afkiisa aan ka dhegaysanay xalay inuu yahay astaan qaran ra-iisul wasaaraha sheegay nin sharciyadda soomaaliya inuu soomaalida dhexdeeda ka bixiya raba inuusan ahaynaan boqolkiiba boqol aaminsanahay laakiin haddii lagu geeyo oo siduu xalay afka u furtay oo kale maxaa dhacay markii baarlamaanka ciidan la wareegi la yidhaahdo leanna qofkii inuu institutionadii waddanka oo asagaa dhisaaya asagaan ka baranaynaa uu ra-iisul wasaare ku celcelinaya uu dhaho beesha caalamka na soo gaartay meel beesha caalamka joogtaan rabnaa macnaha waa nasiib darro aad u weyn waaye marka waxaan isleenahay weli lama gaarin rajaxum waxaan aaminsannaha institutionada waddanka hadda jira ee yar ee curdunka ah in la ilaaliyo oo soomaalida aysan ka aamin bixin oo sida dhici jirtay loo doonto cadaalad meel ka baxsan instituushada wadanka arrintaas waa arrin aad u xanuun badan waxaan leenahay waxbaa laga qaban karaa waxa ka qabtan yaa wax ka qaban kara waxaan leenahay aniga taladan aan soo jeedinaya xildhibaanada soomaaliya oo baarlamaanka oo shacabka matala oo golaha shacabka ah waxaan leeyahay waxay waxay ku sharfan yihiin xildhibaannimada waay labada dhinac ay joogaanba yaysan fiirinin masaalixda ashkhaasta ha fiiriyaan masa- maslaxada dalka iyo ayaga sharaftooda berri haddii baarlamaankii waa la xiray la dhaho, waa la kala tagay qof soo dhaweynayo male xasaanada waa ka dhumaysaa qof karaameynaya marka waxay ku karaaman yihiin wasiirnimada ma aha waxay ku karaaman yihiin waa xildhibaan ku karaamaysan yihiin waa xildhibaannimada marka xildhibaannimada inay midoobaan ay ka shaqeeyaan midnimadii baarlamaanka dalkana u turaan ayaan talaan usoo jeedin lahayn anaga
kaasina waxa uu ahaa mursal maxamuud sanay agaasimo ku-xigeenka ama ahadka heritage oo u warramaya waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle